Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka Dowlad Goboleedka Jubbaland iyo magaalada Kismaayo ka bilowday tirakoоб guud iyo diiwaangelin la kasuubyow xarumaha shidaalka ee ka yaala magaalada. Shir jaraa'id uu soo qaaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda Macdanta iyo Batroolka Dowlad Goboleedka Jubbaland Maxamed Deeqo Xuseen yana ku ka hadlay nidaam cusub iyo ha ku riday wasaaradda.
shirkayga jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay waa saddex qodob waaye qodobka ugu horeysa waa tirakoobka guud ee kaalmaha shidaalka ku yaala magaalada kismaayo imisaa kaalin shidaal baa magaalada ku taalo midda labaad imisaa kaalin shidaal baa sida standardka saxda u samaysan imisaanse u samaysnayn horta marka ugu horeysa waa in aan helna tirakoobka guud ee magaalada kismaayo imisaa kaalin shidaal oo ku taalo qodobkeena labaad waa ukuurgelidda qaab dhismeedka shidaalka sidee u dhisteen ma ma haystaan dabdamiski ma haystaan waxyaabihii looga baahnaa stationka inuu leeyahay midka saddexaadna baahiyaha iyaga ay qabaan maxay u baahan yihiin haddii standardka ay haystaan qofkan muxuu u baahan yahay inuu sameeyo shirkeenna guud warta wuxuu ku saabsan yahay saddexdaa qodob waaye qodobka igu dambeeyana waa codsi dadweynaha ku saabsan kolley hadda waxaan joognaa magaalada kismaayo wiigan hadda soo socda wixii ka dambeeyo dhammaan gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka kaalmaha shidaalka ku samaysan ee jubbaland hoos imaadoo dhan waan tegi doonaa haddii ilaa yidhaahdo ujeedooyinka nagu dhalisay waxaa batay khasaarooyinka dabka maalin walba ka dhaca hadda magaalada kismaayo intaan wasaaradda batroolka ani aan joogo waxaa ka dhacay dabkii saddexaad kii ugu dambeeyey wuxuu keenay dhimasho kuwii hore waxaa laga yaabay inay dadka hantidooda ku burburaysay laakiin kii ugu dambeeyey wuxuu keenay dhimasho aad u fara ilaa dhowr qof baa hadda dhimatay waxaa noo qorshaysan markaan diiwaan gelina dhammaantood waxaan helaynaa annaga sida hadda noo shaqadeena u socoto wasaaradda u socoto kaalin walba meesha ay ku taalla boosishinka ay ku taallo ayaan helaynaa haddii mid uu dab ka dhaco waan heli karnaa kaalinka gubatay automatically markaas annaga waxaan ka arkaynaa system annaga anoo diyaarsanay wasaaradda ay diyaarsatay taleefanadeen macalaha shaqaalaha aniga agaasimaha kulli taleefonkaasaan kala soconaynaa kaalinta shidaalka gubato qorshaha noo degan baa kaasa kaalimaha shidaalka aan standardka ahayn waxaan kasoo go-aan ma kasoo gaari doonaa haddii ilaa yidhaahdo kuwaasna qorshaha loo sameynaya iyaga laakiin hadda kama hor dhacayo bulshada waxaan la wadaagayaa ka codsanayaa shaqaalaha wasaaradda batroolka ee ku mashquulsan tirakoobka qaarkood waxay ku shaqeynayaan si voluntary ah waxaan ka codsanaynaa dadweynaha in ay si wanaagsan oola shaqeeyaan registration formkana u fududeeyaan lacaga hadda kama aruursanayno laakiin waa in aan registration samayna dadweynahan waxaan ka codsanayna sida ugu wanaagsan inay shaqaalaheen oola shaqeeyaan boqolkiiba sagaashan waxaan filayaa in uu yaraan doono dabka dabka dee waa qadar ilaahay wey laakiin annagu dadaalka aan wadno wasaarad ahaan waxaan u malaynayaa inayn ku guulaysan doono inuusan dab dambe kaalin shidaal ka dhicin sida shirka ugu dambeeyey khataraha dabka ka dhaca ayay ahayd saan ka wada hadlaynay iyo sidee looga hortegi karaa haddana kulamo kalaa soo socdo waxaan ku guulaysan doonaa in aan ka gudbi doono khatarta dabka iyo shidaalka nidaamkan cusub ayaa ku riday wasaaradda macdanta iyo batroolka jubbaland iyo walbadan ku bedeli doona hannaankii hore iyo inshaqeeyi jarenga goobaha batrool ee magaalada kismaayo